asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha naintiinskiisa golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed caawa iyo hambaliyada looga diraayo ra-isul wasaaraha dalka soomaaliya hadda madaxweynuhu u magacaabay iyo soomaaliya waxa ay ka sugayso maamulka iyo xubnaha golaha nineteen sixty oo ku midoobay iyo laftigoodu dardaaran iyo hambaliyo iyo weliba rajada ka muuqata soomaaliya inay la wadaagaan mujtamaca soomaaliyeed una hambaliyeeyaan wasaaraha soomaaliya hadda loo doortay xasan cari
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaka waxaynu hambalyo uga dira aan uga dirayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay waxaan leeyahay ilaahay waxaanu idinka baryaynaa guul baanu idinka baryaynaa inaad hore u socotaan baanu idinka baryaynaa tii derbiga tebiso ummadda soomaaliya derbigay tebiyeen oo qabyaalad ahaana inaad ka madidhabisaan oo aada hore u socotaan ayaa laydinka filayaa inaad wax ka qabataan corruptionka dalka ragaadiyey oo xantuna ay badan tahay iyo wax sheegmadu ay badan tahay ummadana dhulka la gashay nabadgelyadoo aada iyo aada u xun dalkii oo kala qoqoban dhammaantood waxyaalaha caynkaasa inaad cadaalad iyo degderaasho iyo ummadda soomaaliya sidii laysugu firi lahaa baanu idinka rajaynaynaa waxaan idinka rajaynaynaa in sharciga ilaalinta uu yeesho oo sharciga la ilaaliyo ummadda soomaaliya laysla baadin doono si deganasha lagu baadin doono wixii la ragaadiyey oo soddonka sanoo dhulkeeda la galay maadaama ummadda soomaaliyeed aynan qabil idinku dooraneen jacayl ummadda soomaaliya iyo kacdoonkii dhalinyarada iyo baarlamaanka aada ku soo baxdeen waxaanu rajeenaynaa xil weyn baa idin saaran xilka haddaad la kuftaana waanu idinsii kufinaynaa haddii aada hore u socotaana golaha nineteen sixty oo magacii qaranka soomaaliyeed lixdankii ee ummadda soomaaliya ay ku midowday waxaanu rajeynaynaa golahaasu kacdoonku qayb ka ahaa dagaalku qayb kaga jiray guddoonku wakti badan buu geliyey waa ninka la yidhahdo martabagood iyo maamulka golahu leeyahay dhammaantood waxaanu idin leenahay hana khasaarinina ummadda soomaaliyeed ha khasaarinina waxaanu idinka filayna iyo wax ka badan ayaa laydinka siinaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dabada wax baxa
waayahay xaaladan lagu yeedho koreel cagaaran aan u yeedho balsidiisna labadiisa ere u yidhaahdo ku soco cagaaran waayahay adeer may maqlaysaa dawowdo si fiican si fiican baa ku maqlaya adeer waa idin salaamayaa haddee waa arrimihii iska caadiga ahaa oo ummadda soomaaliyeed in door weyn laga ciyaaro oo golahani markasta ka ciyaari jiray kicintooda iyo horumarka maanta soomaaliya mawduuca caawa aan ka hadlayno waxa weye ra-iisul wasaaraha cusub oo la magacaabay mastar xasan khayre xasanow dhowr iyo toban milyan oo soomaaliya lagaa soo dhex soocay waxaa lagaaga soo dhex soocay maanta soomaaliya marxaladda ay marayso inaad wax ka qabatid ummadda soomaaliyeedna way ku sugaysaa hawl badan baa kuu taalla adiga iyo dawladda abisi dooti haddii ilaha yidhaaho waan ku ducaynaynaa waxaan kuugu ducaynaynaa ilaahay inuu kuu fududeeyo hawshaa culus oo mas-uuliyaddeeda cadqaatay barlamaankana waxaan kula dardaarmaynaa guulo badan bay ka dhaliyeen maanta barlamaankan cusub ee soomaaliya waxay doorteen ra-iisul barlamaankii waxay doorteen aqalkii sare madaxdiisii waxay doorteen madaxweynihii oo caawa kacbada jooga oo ilaahay baryayo oo gacmihiisa ku rutaayay ilaahay ducadiisa ha aqbalo adigana wax adeer waxaan ku leenahay ilaahay ha ku garab galo hawl badan baa kuu taalla waddan afar sano ama muddo ka badanba iska dhibaataysnaabaa kuu yaala waxaa lagaa rabaa waxbarashada inaad wax ka qabatid waxaa lagaa rabaa dhaqaalihii inaad wax ka qabatid waxaa lagaa rabaa arrimihii bulshada inaad wax ka qabatid waxaa lagaa rabaa ciidamadii inaad dhistid adiga iyo dawladdaada iyo madaxweynahaada waxaa lagaa rabaa adiga iyo madaxweynuhu inaad isku xirnaataan oo wada shaqaysaan waxaa lagaa rabaa barnaamij cad oo maanta soomaaliya meesha ay joogto uga bixin karto inaad soo diyaarisatid ummadii soomaaliyeedna waa diyaar bay ku tahay inay gacan ku siiso marka waan ku ducaynaynaa adeer ilaahay ha ku garab galo ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay war war aan cagaha u dhigno war cagahaan u dhigno war waktigani wakti mucaarado maaha war wakti laysdhaliila maaha war ninkan waa nin dhalinyaro cusub adeerayaalan sugno barlamaan buu hor tegayaa saddex boqol iyo labaatan iyo sagaala oo barnaamijkiisa horgeenaya oo idinku aad doorateen oo kalsooni u weydiisanaya marka u daahaya aan ka dayno warka xadabta leh halkan lagama yidhaaheen aan marka dhiiri gelino aan u ducayno adeer waa mahadsantahay dhagoolow sidii awalba u ahayd caadada nineteen sixty inuu ummadda soomaaliyeed ku hanuuniyo wadada saxa weeyaan asalaamu calaykum
waaya waa ambalyada iyo golaha nineteen sixty iyo dardaaranka golaha nineteen sixty ra-iisul wasaaraha cusub ee hadda uu magacaabay madaxweyne farmaajo waa xasan cali khayre asli hadal adiguna maxaad jeceshay asxaaba
horta salaamu calaykum golahoo dhan waan salaamayaa salaamtaan iyada waxaan u direynaa anigana anigana aan ku hadlayaa golaha nineteen sixty iyo magacaygaba ra-iisul wasaaraha xasan waxaan leeyahay ra-iisul wasaare soo dhawow dalku wuxuu kuwaa sugahayaa waxqabad wanaagsan annagana waxaan fiirinaynaa sida aad wax u qabato waa kugu sii garabgelaynaa haddii aad wax noo qabato waanan ku ilaalinaynaayo waa kula soconnaa golaha nineteen sixty waxay u sheegahayaan golaha baarlamaanka inay ninkaa si fiican ay u soo dhaweeyaan haddii ay arkaan inuu jiiro jiiro galana inay maaragta waajibaadkiisa ka gutaan laakiin caawa waxaan rabaa in loo dulqaato oo lasoo dhaweeyo oo si wanaagsan gacmo furan iyo qalbi furan dadweynaha reer muqdisho si wanaagsan bay usoo dhaweeyeen gobolada jubbaland iyo puntlandna taageero wanaagsan bay u hayaan ummadda soomaaliyeedna way taageeraysaa annana waa taageeraynaa waxaan leenahay hambalyo shicibyaho wanaagsan dadka maanta aada iyo aad baan ugu farxay markaan arkay dadweynuhuusay usoo baxeen ay usoo dhaweeyeen mucaarad waxba ma keeno waxbuu dumiyaa dadkii iga horeeyo iga caqli badnaa asiga cagaaran iyo korneylka asagana siduu u sheegay aad baan ugu faraxsanahay adeer caafe iyo waxaan leeyahay bal ha loo caga dhigo mucaaradku ha dhaco ma jecli mucaarad badan wuxuu dumiye mooye waxba ma helo waxaa ka fiican qofkoo la saxo haddii aad qaldanto golahaagaa ku sixi doona ila tahay haddii aad hawshii lagu idmaday aad ka soo baxdaan adiga iyo madaxweyne farmaajo ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa guul iyo gobonimo aad naga qaadaan silaca iyo saxariifta ummadda soomaaliyeed haysata gaajo wax ka xun ma leh cudurna wax ka xun ma leh colaadna wax ka xun ma leh saddexdaasaa isugu tagtay soomaaliya ilaahay waxaan ka baryaynaa guul iyo gobonimo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waayahay aad ayaad ba umahadsan tahay asli oo ka tirsan gabdhaha golaha nineteen six golaha xogka shacabka soomaaliyeed ugbaad mar hadda adiguna ugbaad waa gabadh soomaaliyeed oo golaha nineteen six kamida gabdhaha had iyo jeer mujtamaca soomaaliyeed aada ugala hadla ugbaad haye
ha bismillaah dhammaanti waan islaamaya golaha nineteen sixty waa mahadsantaha dhigood walaale hambalyo waxaan u diraayaa madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraheena iyo xildhibaanadeena anigu wax kala dhihi mayo intii aan dhihi lahaa waxaa yidhi adeeryaal iyo abaayo waxa weeyaan maanta soomaaliya dhibaato weyn baa haysata waxaan la hadlayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaalidana waxay ku mahmahday xabaal iyo ninkeed loo kala tegi soddon sanaynu burbursanayn dowlad la-aan ahayn dhibaataysnayn maanta ceebkeeni iyo fadeexadeena meel walba taala dhalinyaradeena wixii soddon sano ka yar waxay ku xiran yihiin liibaha xeebaha libiya iyo talyaaniga iyo mataqaanaa iyagoo lala dhacayo buris oo la gubayo luguhii gacmaha dab laga saaraya waxaan ka codsanaya madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha in ay maanta naga saaraan dhibaatada inay haysato waxaynu ahayn wadanka la dhihi jiray ilbaxyadii africa oo africa inteedii badan xornimada u raadiyo xoreeyey maantana kuwa inagu xoreynay baa dadkeena lagu guba intii gaas lagu bilbilo waxaan rabnaa anagu uma baahnin madaxweyne iyo ra-isul wasaaraha isqabsada uma baahnin xildhibaano mooshin la taagan oo habeen walba gacmaha taagaya waxaan u baahanahay in si fiican loo wada shaqeeyo dalkeena waxaa ka jira abaaro waxaa ka jira cudurro waxaa ka jira caafimaad darro waxaan u baahannahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare markii la ansixiyo ra-iisul wasaaraha anaan ku codsanahay xildhibaanada soomaaliyeed inay ansixiyaan ra-iisul wasaaraha waxaan u baahannahay in aada iyo aada looga taxadiro soomaali maanta haddii aan la daba qaban waxaynu noqon doonaa sida mataqaanaa in la raaraadiyo oo wadamo caalamka laga yaqaanay oo maanta sida falastiin oo kale dhulkooda intii laga qaaday waxa lagu sameynaya ujeediin baa dhulkeenu noqon doonaa haddayna maanta isdaba qaban waxa anugu madaxweynaha ka codsanaya iyo ra-iisul wasaaraha waxa ugu horeeya aan ka codsanahay waxay tahay in la dhiso ciidamadii soomaaliya haddiinaan ciidan amnigeena suga aynaan helin oo maalin walba ciidamada amisa kun iyo shan boqol oo doolar uu qaadanayo ninka askariga aha wiilasheedna gaasee la hifqayaan qoriga xataa ma qaadi karaan ma ordi karaan kaba ma qabaan waxaan ka codsanayaa sida ugu dhaqsaha badan marka ra-iisul wasaaraha la- ee la ansixiyo inaan xagga iyo xagga la fiirin gobolada soomaaliya kuwa maamul goboleedyada isku sheegaya iyo kuwa kaleba in laga keeno ciidan oo ciidan la tababaro oo inaga gacmo aan isqabsano haddaan ciidan la helin waxaad ogaataan in maalin walba gabdhaheena iyo wiilasheena laamiyaasha intii baabuur lagu mariyo amison ay leedahay ay laba cad isweydiineen waxaan u baahanaha maadaama intaas labaatan milyan oo soomaali ah lagaa soo dhex xulay madaxweyne oo kow iyo labaatan saddex iyo labaatan madaxweyne amin eh, musharaxiin ay kula tartameen adiga lagaa soo xushay adiguna aad ra-iisul wasaarihii soo xulatay waxaan u baahanahay inayna macnaha geed meel ka baxay oo hoos aan uma baahnin waxaan u baahanahay gacmaha isqabsataan ciidankeena isaan u baahanahay isbitaaladeenna in dadka lagu daaweeyo sirix baan u baahanahay waxaan ognahay magaalada muqdisho qofka markii dhakhtar la geeyo inuu lacag siiya bixiyo isagoon awoodin oo xanuunsan oo jaleeca ku dhacday oo shuban ku dhacay in lacag laga qaado waxaan ka codsanayaa madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarahaas inuu joojiyo lacagahaas dadku dhaqaale ma haystaan soddon sanay burbursan yihiin maadaama lagu banaan baxo macalaa gabdhihii umulaha banaanka usoo baxeen ha noqonin lamoo noqon saweydi anagu ma rabno madaxweyne anoo insha allah aan ku dhaliileyn oo hadda lagu doorto aan weli aada xil qaban ama aada shaqo qaban waa codsiga aan kuusoo gudbinayo anigoo magacayga dhowgbaad ka tirsan go- golaha nineteen sixty oo u taaga inuu mideeyo ummadda soomaaliyeed ilaa maalinta lagu doortay janaw- february sideedeeda ilaa maanta hambaryadaada iyo dabaashaadkaaga u ka sabirin oo aan kugu soo dhaweyna waxaan kaa codsananaa ano iyo saddex kun oo qof oo soomaaliyeed baa qolkaan soo galay iyo ka badan waxay kaa codsanayaan ama afkooda ku hadlayo in aad isku ciidamada soomaaliya haddaan ciidanka dhisin inagu ka bixi mayno dulinimo ka bixi mayno inay etoobiya iyo kenya iyo mataqaanaa uganda ay gabdhahana laamiyada ku mariyaan ka bixi mayno inagoo ahaa madaxyada african ahayn maanta ducsi baynu ku jirnaa marka waxaan kaa codsanayaa inaad la dagaalatay musuq maasuqa soomaaliya waxa ragaajiya waa musuq maasuq nin wasiir oo lacag jeebka ku qaadanaya inuu xil hayo oo lacag qaadanaya waxaas loo baahan waxaan u baahnaa la xisaabtan wasiir walba shaqada uu hayo in wiig walba oo khamiista lala xisaabtamo wuxuu u qabtay iyo wuxuu daf kusoo kordhiyay waa markii lasoo doorto wasiirada haddii kale meeshan xergeed noqoto oo ka baxiya gal ay noqoto oo cidna lala xisaabtamin waxaad ogaataa afarta halsan inaad ku dhamaysanaysid adoo weli meeshaada taagan marka waxaa idinka codsanayaa ummadda soomaaliya ka codsanayaan in la taageero dowladda ama maamul goboleed ha ahaadaan ama kuwa dibadda jooga ha ahaadaan iyaguna ay shaqeeyaan wax alla waxa idinku aragna idin kula xisaabtamayno annaga qalin iyo warqad baa isku haaya dunyaalla waxaad ogaataan in aan la xisaabtamayno bil walba iyo wiig walba iyo saacad walba dowladda farmaajo waxa ay qabatay waa la xisaabtamayna marka waxaa idin- waa idin salaamayaa xaalka caalama khayr baa idin raseelaya waa mahadsantaa walaalo dugdaada iyadaad mahadsan tahay bal had- haddana aan eego huruusha oo ka tirsan maamulka golaha nineteen cities oo golaha u taagan midaynta mujtamaca soomaaliyeed Eh, huruusha ma maqlaysaa waaya huruusha way iman doonaa haddii ilaahay yidhaahdo een, een, huruusha waa maamulka dhagood golaha mamuud 1960s.
baan isgeliyey dhagooda waa ku maqlayaa Kowda.
sacan baan ku maqlayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku salaamayaa maamulka nineteen sixty iyo memberiskaba waxaan rabaa inaan halkan hambalyo uga diro ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre hambalyaan ku leeyahay waana ku soo dhawaynaynaa aad iyo aad iyo aad baa golaha nineteen sixty kuu soo dhawaynayaa ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu kuu fududeeyo hawsha ballaadan ee lagu dhiibay ee aan dhibaatada yarayn marka hore marka labaad waxaan kaa codsanaynaa sidii madaxweynaha soomaaliya kaaga soo dhex qabtay dhowr iyo tobanka milyan oo soomaaliyeed inaad xilkooda qaado waajibaadka lagu doortayna mid ilaahay u fuudeeyo baanu ilaahayna kaaga baryaynaa dalka soomaaliya xaaladiisa cidi kaaga sheekayn mayso soomaali baa tahay la socda dhibaato walba ummadda haysa marka anigoon faahfaahin badan sii gelaynin aada iyo aad baan kugu hambalyeynayaa ilaahay ha kuu fudeeya baanu kula naadamnahay golaha nineteen sixty adiga iyo madaxweynaha iyo kabareeskaaga aad dhisi doonto baarlamaanka soomaaliyeedna hambali aan gaadhsiinaynaa waxaana ka codsanaynaa in ay ku ansixiyaan shaqadaada marka aad dawladdaada soo dhisatana ay dawladdana ku ansixiyaan waxaan aada kaaga codsanaynaa waddadii soomaaliya ay ku jirtay inaad wax ka bedesho inaad wax ka bedesho ilaahayna ha kula garab galo annaguna waa kaala shaqaynaynaa intii karaankayaga ah aada iyo aada iyo aada iyo aad baanu kuusoo dhaweynayna haddaan nahay golaha ummadda soomaaliyeed nineteen sixty wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waayahay dhammaan baa golaha nineteen sixty maamulkooda mambariska iyo dadka qofka walba u taagan iyo mujtamaca soomaaliyeed ku hagaan waddada habboon ee horumarka ofsirada golaha lafaantiisa aada loo qayb qaatay inay gudbiyaan ereyada wadanimada iyo weliba toosinta ku salaysan mujtamaca soomaaliyeed iyaga lafaantooda habalada waa nala wadaagaan aadad baan islaamiya waa dhagood oo idinle madaxweyne iyo wasaare labadii laba mujtamaca soomaaliyed ka fadhiyaan waxqabad dhab ah oo mujtamaca soomaaliya tustaan hambalyo kadib waxaan leenahay waxqabta laba sano kadib ayaan madaxda tala doonaa waktiga loo gudbo waktiga xildhibaanadu isu diiwaangelinayaan inay ka noqdaan xisbiyada oo four point five laga gudbo maalinta weeyaan xisaabtanka golaha nineteen sixty uu idinku iman doonaa ama magaalaad joogtaan ama idaacadaad kala saadi doonaa wabsirada kala saadi doonaa haddaad waxqabateenna idinku hambalyeyn doonaa haddaad ka gaabiseen waxaa maanta soomaali meesha idin kursiga idin saartayna waa iskula xisaabtami doonaa aadiyad baan islaamayaa waa maxamed xasan dhagood oo idin leh golaha nineteen sixty iyo hambalyadiisa soo dhawaada madaxweyne iyo wasaare